Ganacsatadan oo suuqa daraawiishta ee magaalada Beledweyne ku iibiya khudaarta, hilibka iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah bulshada ayaa codsaday in loo dhiso goob ay ku ganacsadaan maadaama ay saameyn kala kulmaan cadceedda iyo roobka. Dallada ka samaysan baco iyo marooyin la isku geeyey ayay ku hoos iibiyaan adeegyada ay ka ganacsadaan. Qaar ka mid ah ganacsatadan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay waxyaabaha ay iibiyaan, iyagoo maamulka gobolka ka codsaday in loo dhiso goobo ay ku ganacsadaan.
aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa khudaarta qaybta daraawiishta dhanka khudaarta maxamunaha xagga hool waa iska rabaan orax waa haysaa marka waa hadday helaan waa aaday ugu baahan yihiin marka alxamdulilah iyaga hadda dowladahooda iyo barnaamijyadooda ay isku ceshtaan isaga wax shaqaystaan haddana wax oo korraho haddii lagu kordhinayo hay helaan oo xag maamul ama xag hay-ad iyo dhankas ka jirta ma diidano alxamdulilah khudaartana oraxay ka taallaa waxay muga hadda caawiso ama oraxdaas looga caawiyo hadday helaan waa waxay diidaan male alxamdulilah marka waa xaalkooda waa saas waana la iska nimcaysan yahay alxamdulilah xagga shaqadu waa okay laakiin caawiskaas xagga dhulkii waa iska dhulaan ma hayso laakiin hool haa qayb caawis dhankaas hoolalkaas suuqiyoo la kala habeeyo oo wax kala dirtayna lahayn isku dibiridkaas maga haddii hool tahay iyo xaggii suuqiyo waddooyin loo sameeyo la isku dibirido wax badanaa daruufo ah oo ah ka jiro oo isku dibiridkaas waddooyin hadday noqoto hadday hoolal noqoto haddii suuqiyoo la kala hagaajiyo hadda hilibkii dara iyo khudaartii iyo qaybtii kale oo gobollada loo raray iyo wixii kulli waa isku dhex yaacsan yihiin waddooyin waa rabaan hoolal waa rabaan in la isku dibirido waxaas muga dhan maamul hadday tahay dhan hay-aday tahay dhan kastaba waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay ganacsatada ku ganacsato suuqa daraawiishta khudaar ayaan ku gadannaa walaal waxaan idiga rabnaa in naloo dhiso meel aan maxaan ku dhahay hoosoo hool ah oon ku ganacsanno hadduu allah awoodda lamaya dhihin codsigaas ayaan idiga baahannahay qorrax ayay naga taal khudaarta marka walaal in hool naloo dhiso aan uga xaroonno qoraxda ayaan rabnaa insha allah waxaan ka mid ahay ganacsatada ku ganacsato suuqa daraawiishta khudaartana waxaan ku iibinaa meel bannaan maamulka dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa inay meel hoola noola dhiso ayaan ka codsanaynaa meeshaasaan ku gadnaa muujeedadu qoraxda eh qoraxdaas wax ku iibsanaa waxaan rabnaa xilliga roobka kaleeto uguma sii jirto xitaa dadka ganacsiga si aade nooga dhammaadaa marka waxaan ka codsan lahayna inay sida ugu dhaqsiyaha badanna maamulka dowladda hoose ay noogu dhisaan howl suuqa daraawiishta ee magaalada beledweyne ayaa ku yaala xaafadda kooshin iyadoo lagu iibiyo adeegyo muhiim u ah bulshada